wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna aroornimo oo idinkaga imaaneysa washington qodobada aad ku maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mida waraysiyo iyo warbixino kale ahlaaba waxa aad naga dhegaysataan boggeenna internet-ka ee v o a somaly com iyo hirarka f m-yada eeg kala ah magaalooyinka muqdisho iyo weliba magaalooyin kale ee soomaaliya sidoo kale waxaad naga dhagaysan kartaan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban
waa aroornimo khamiisa bisha oktoobarna waa soddon sannadka laba kun iyo afar iyo tobanka barnaamijka subaxnimona waxaa idinla socotinaya anigu ah maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan
communitiga caalamiga ah ee doonaya soomaalida inay hore u marto waxaa ka noqon maxdinka dadka soomaaliyeed arrimahooda isku wada keenaya imka wadanka dhishaya gudihiisa iyadana dhibaato ku noqon mashaariicdii socotay ee xakin waxay dhibaato u keeni doontaa baa laga yaabaa dibka socodkii laba kun iyo lix iyo tobanka
waa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdiraxmaan bayle ducaale oo ka jawaabayay su-aal ku aadaneyd khilaafka madaxda sare ee dowladda iyo saamaynta ay yeelan karto
waraysigaas waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha soomaaliya wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan dalka imaaraadka carabta filim kale oo ka hadlaya burcadbadeeda soomaalida oo laga daawanaya caalamka gobolka texas oo dadka codkooda dhiibanaya weydiinaya warqadaha aqoonsiga ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
dagaalyahaniinta kurdiinta ee waqooyiga suuriya ayaa xoojin helaya iyaga oo dagaal toddobaadya qaatay kula jira mintidiinta isis oo ay ku dagaalamayaan magaalada kobani koox ka badan konton ciidanka xorta ee suuriya ayaa arbacadii shalay gaadhay magaalada kobani iyagoo ka soo gudbay xadka turkiga iyo suuriya ay leeyihiin waxay ku biiraan dagaalyahaniinta adhaadaed dagaalka lagaga soo horjeedo ururka isis kadib saddex sano iyo badh ay iyagu dagaal kula jireen madaxweynaha suuriya bashaar al asad sidoo kale arbacadii koox kurdiyiinta ciraaqa ayaa loo duuliyey geegi duyuuradeeda ku taalla koonfur bari turki kadibna waxay u gudbeen dhinaca suuriya iyagoo oo ay gelbinayaan ciidamo turki ahi dowladda turkiga ayaa toddobaadkii hore ogolaatay boqol iyo konton dagaalyahanoo kurdiyiinta ciraaq ah si ay uga tallaabaan xadkeeda uguna biiraan dagaalka kobani ka socda madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in laga yaabo in maraykanka lagu sii arko xaalado cudurka iboolaha ah ilaa inta laga xakameynayo cudurka ka dilaacay galbeedka afrika arbacadii shalay ayaa madaxweyne obama oo aqalka cad ku marti qaaday shaqaalaha caafimaadka ee kasoo shaqeeya galbeedka afrika iyo kuwa hadda doonaya inay u socdaalaan obama waxaa shaqaalihii uu la kulmay uu u sheegay in markaasi ay yihiin geesiyaal ku shaqaynaya xirfad iyo dhiiranaan kuwaasi oo dhex tegaya goobta xudunta u ah cudurka iyaga oo aan wax kala doonayn ee doonaya oo keliya inay howlgutaan maer obama waxa uu sheegay in shaqaalahaasi ay kalsooni ka geliyeen markaasi in cudurka ebola la xakameyn karo lana dabargoyn karo isaga oo sheegay in dadaalka maraykanka uu darbaba sameeyey isbedel
wasiirka arrimaha gudaha ukrain arsen avakov ayaa sheegay in koob iyo sagaashan qof oo xilal hoggaan saraa ka hayay wasaaraddiisa shaqadii laga eriyey dadkaasi waxaa ku jiray siddeed genaraal oo la ogolaaday adhaadee la ogaaday inay xidhiilo lahaayeen xukuumaddii siyaasad ahaan ruushka raacsaneed ee horey uga talin jirtay dalka avakof oo warkan arbacadii shalay ku qoray boggiisa facebooka ayaa sheegay in shaqika fadhiisintu ay taabatay madaxda qaybaha sida kuwa magaalooyinka kiyev iyo donetsk shaqo keeriyadan ayaa lala xiriiriyey sharciyo bartilmaameedsanaya shaqaalaha shicibka ee xilalka ka soo qabtay dowladdii dhexe iyo kuwa gobollada markii uu madaxweynaha dalkaasi ka ahaa victor yanukovich petro bereshonko oo hadda xilka haya ayaa sharcigan saxeexay
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya ayaa xalay gaaray dalka imaaraadka carabta halkaasi oo ay ku leeyihiin shirar ku saabsan dibudhiska dalka wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdiraxmaan beyle ducaale oo isna ku sugan magaalada abudabi ayaan ka wareystay safarka madaxweynaha iyo weliba ballanqaadkii xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo bangiyada caalamiga ihi ay u fidiyeen soomaaliya shir ka dhacay magaalada adisababa ugu horeyna waxa aan weydiiyey wasiirka ujeedka safarka madaxweynaha
madaxweynaha imaatikiisa wuxuu daba socdaa shirar badan oo kala duwan oo imaaraadka iyo dowladda soomaaliya ay lahaayeen bilihiina soo dhaafay sanadka awalkiisii sida laga yaabo inaad ogtahay madaxweynaha iyo tiim uga socda oo halkan ay yimaadeen waxaana ay ka wada hadleen sidii wadanka dibidhiskiisa de waa kuwa imaaraadka way joogaan muqdisho ha u badnaadaane haddana meelo badan bay joogaan de mashaariicda dadka kalaba loo beenayo ba iyagana aday ka yihiin marka waa daba socosho uu daba socdo arrimihii hore ee laga layska soo qaaday ee ku saabsanaa dhismaha iyo dibudhiska waddanka ayuunbay kutunbay ku saabsan tahay mudan wasiir waxaa jira in uu tegay magaalada muqdisho xoghayaha guud ee qaramada midoobay bankimun sidoo kalena ka hor adigu adisababaa kula kulantay maxaa ugu waaweyn oo ay booqashada bankimun ay xambaarsanayd
horta waxaa wada socdaa dad kala badan oo meelo aada iyo aada muhiim oo ka shaqeeya bankimun baa tiimka ka madaxa waxaa ku jira madaxweynaha banka caalam banka caalamka banka adduunka waxaa ku waa ku jira oo kale banka islaamka odayka madaxda ah waxaa kaloo ku jira american african development bank isaguna ka wakiila madaxweynaha wayna kala waayey marka waxay marayeen dhowr waddan bay marayeen oo iskaasika ah jamiyadda quwada ka dhexeysana dee maadaama meel walba ay joogto isku xirka guud isku xirka guud bay leedahay baanankan kalena financingkiiba hayaan lacagtiiba hayaan marka waxay uga waramayeen waxyaalaha ay ugu tala iga tala galeen toddobada wadan iyaga oo isku is isku jira iyo iyagoo kala goongooniyada marka taasaa ay wadan walba u tegeen marka soomaaliya oo kale maxaa loogu talagalay
lacagta halkaa adisabab markaa joognay lagu ballan qaaday dhowrka sane soo socdaa waxa weeye ilaa sideed iyo badh bilyan oo doolarka maraykanka weeyaan wadanadaas isku jira hadhow waxay noqon doontaa in hoos loo sii wida galo oo la ogaado wadan walba waxa dooni ahaan loogu talagalay weli lama oga waxa soomaaliya kusoo hagaagay yaleen kulle iyo kulleyba wadanadan waxa weeye wadana dhaqaalahooda inaga horeeyo waxyaalaha shuruudda lagu xiro dadka in wax la siiyana wadanada wax la siiyana ay nagaga horeeyaano dee wixii dhibaato ahaa hore uga dhamaatay marka kolleyba waxaan filayaa in daynaga layna siinayaa inaanay wadanada gaadhin mudan wasiir waxaa jirta in soomaaliya hadda ay dhinacyo badan guulo iyo horumar uga tillaabsatay hadday noqon lahayd dagaalka shabaabka lagula jiray dhinac dhinaca dibu dhiska oo socda oo sida aad sheegtay madaxweynaha laftirkiisu hadda imaaraadka uu yimid oo ay gudihii soomaaliya howla ka wadaan baanka adduunka iyo bankimun oo hadda iyagana yimid oo sidoo kalena u wada soomaaliya xirmo deeqa ah noocay doonaanba ha ahaadaane oo mustaqbalka dhow iyo kan fog ah sidee ayay beesha caalamku idinkala hadleen khilaafka la sheegay madaxda dowladda in uu u dhexeeyo xilli wax intan oo horumara la gaaray
de waxyaalo badan oo marka madaxda caalamka oo soomaaliya yimaadaan ay kala hadlaan ba jiraan kolleyba kolleyba de khilaafyada waxay kamid yihiin khilaafyada meel walba ka taagan soomaaliya ka taagan miisanada ka taagan dhismahooda tan imika ad ad ad ka hadlayso haddaad ujeeda madaxweynaha iyo prime ministerka wax weyn oo imika laga soo qaadaya ma jirto waxa weeyaan malaysia wadaarsiga unbay tahay siday iyagu arkaan malaysia wadaarsigana waxa ay nagula taliyeen in lasoo koobo inaanu dhibaatooyin gaarsiinin geedi socodka geedi socodka dalka soomaaliya dadka soomaaliyeed iyadoo la joogo wakti aada iyo aada iyo aada qiimo badan oo waxyaalo badan lasoo mooday oo xawlig wanaagsan lagu socdo international communitygu ay berber gelinayaan wixii soomaaliya ay sii lahaayeen ugu dambeyntii waxa dadaal socdo adiga wasiirka arrimaha dibadda tahay aadaa ula socotaa wasaaradaada hormuud u ah waxaasoo dhan marka aad fiiriso iyo khilaafkani maxaa is leedahay wax dibudhacwa ay u keeni kartaa dalkii soomaaliya ee hore usii socon lahaa
koleyga koleyga khilaaf inuu ka yimaada mama ma uma fiina dalka soomaaliya khilaafku meel kastabaa ka yimaadeen laakiin haddii madaxda ka yimaadeen de waa cid waliba way garan kartaa in dibi dhaca keeni karo laakiin haddana waxyaala waaweyn qabsaro ilaa jiro hadda haddii khilaafku sii weynaado iyadoo anigu aanan filaynin in wax weyna meesha jiraan hadda haddii sii weynaadana waa wax laga soo qabanaya tahay koleyga koleyga wuxuu meesha ka wanaagsan unbaa aan baryeynaa in lagu tallaabsado qof walba naxdin bay ku noqonaysaa haddii ay arrinku sii ballaarato runtu waa sidaa wey qof walba naxdin bay ku noqon communityga caalamiga ah ee doonaya soomaalida inay hore umarto waxay ku noqon naxdin dadka soomaaliyeed ee arrimahooda isku wada keenaya imika wadanka dhishaya gudihiisa ee isku wada tanaajilayana iyadana dhibaata ku noqon mashaariicdii socotay ee hafin aada iyo aad loo hafin waxay dhibaato keeni doontaa baa laga yaabaa diinti socodkii laba kun iyo lix iyo tobanka haddana de sidii loo loo yareyn karo ina inay dhibaato keento ila laisku dayi doonaaaan ayaa filaya anigu anigu shaksi ahaan waxaan umalaynaya inaanay dhibaato weli jirin ay noqon doonto wax si degdega loo soo afjari doono wax weynaana meesha ku jiri baan umalaynaya kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdiraxmaan beyle ducaale isagoo ku sugan magaalada abudabi ayuu qadka telefoonka iigu warramayey
subax wanaagsan markala dhegaystayaal waxaad la socotaan v o a washington waa wax lagu yaqaan filmada shirkadaha hollywoodka in qof wanaagsan hase yeeshee lacag u baahan lagu qalqaaliyo amaba lagu qanciyo inuu matalo qof dembiile ah filim cusub oo dhowaan soo baxay oo laga sameeyey budhcadbadada soomaalida ayaa waxaa jilaaga koowaad ka ah wiil soomaaliyeed oo saboola wariyaha v o da carolin weaver ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo diyaarisay caashe ibraahim caashacuud ayaa inoo soo jeedinaysa
filimkan loogu magacdaray kalluumaysigii shabaag la'aanta waxa uu ka hadlayaa qisada cabdi oo ah kalluumayste ku nool soomaaliya kaasoo shabaqyada ay ka jareen maraakiibta waaweyn ajnabiga ah kuwaasoo ka sokow kalluumaysiga wasaqeeya badweynta cabdi oo la daalaadhacaya masruufka qoyskiisa ay saaxiibbadii ku dhiiro gelinayaan inuu la shaqaysto burcadbadeedda waxay qabsadeen markab faransiis ah oo saliidda qaada waxaanay afduubeen shaqaalihii saarna iyaga oo rajaynaya inay ka helaan madax furasho wararka la xidhiira burcadbadeedda soomaalida ee badweynta indiya ayaa soo jiitay soo saaraha filimkan waxaana si gaara u soo jiitay fikirka ay qabaan burcadbadeedda iyo siday u arkaan
waxaan aad uga fikiray oo i soo jiitay sababta ku kallifi karta qofku in uu gaadho heer uu fal noocan ah sameeyo isaga oo niyad jabsan
master hordien oo afar labaatan jir ah ayaa sanadkii laba kun iyo tobanka waxa uu tegay dalka kenya waxaana uu soo dubay qayb gaaban oo ka mid a filimkan waxaana matalaya qaxooti soomaali ah oo ku nool mombaasa
waxaannu tijaabada ku qaadi jirray makhaayadaha iyo meelaha soomaalidu isugu timaaddo ee jaadka lagu cuno shaahana lagu cabbo halkaas ayaannu ka xulan jiray jilayaasha
markii qaybta gaaban ee filimka uu ku guulaystay abaalmarinta uu bixiyo sundays festival oo ah bandhig caalami ah oo filimada lagu soo bandhigo ayaa shirkadda warbaahinta ee vice waxa ay bixisay laba milyan si loo dubo filimka oo dheer waxaana jilayey dhallinyaro aan horey waxba u jilin
way ogaayeen wax walba oo ay mateli doonaan waana la xafidsiin jiray waxaana lagu duubi jiray waxa ay xafidayaan aad ayay ugu fiicnaayeen arrintan waxayna muujinayeen waxqabad badan oo aan xaashida aanan ku xusi karayn waxaanan u arkaa inay filimkan qisadiisa ila qoreen
master hordian ayaa jecel inuu filimkan ku tilmaamo mid aad u heer sarreeya oo wata dhacdooyin isugu jira qiso dareenka taabanaysa iyo falal cabsi iyo xiise abuuraya filimkan ayaa dadka falanqeeya filimadu waxay ku tilmaameen inuu yahay filim xambaarsan murti qurux badan oo koobaysa qisada ay ka hadlayso waxaana uu sanadkan mar kale ku guulaystay abaalmarin sare oo bixiyo sundays festival waxaana lagu daawadaa tiro kooban oo ka mid a tiyaatarada maraykanka waxaanuu hadda ku jiraa internetka
aad iyo aad bu mahadsan tahay cashe ibraahim cashacuud oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ay noo diyaarisay wariyaha v o e da caroline weaver dhegeystayaal waxaan naga xusuusinaa in sheekadaasi oo maqal iyo muuqaal ah iyo weliba qodobo kaloo muhiima aad ka daawan karaysaan barnaamijkeena qubanaha v o a oo aad ka daawan kartaan boggeena internetka ee v o a somaly com
aroor wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan halkani waa v o a washington maxkamadda sare ee maraykanka ayaa dhowaan taageertay sharci ka jira gobolka texas kaasi oo dadka weydiinaya warqadda aqoonsiga oo rasmi ah marka ay codbixinta doorashada ay ka qaybgalayaan dadka iyaga u diiwaan gashan codbixinta iyo kuwa loo ogol yahay in ay warqadaha aqoonsiga boostada kusoo diraan ayaa iyagu ka codeyn kara gobolka texas dadka dhaleeceeya sharcigan ayaa sheegaya in sharcigan cusubi oo culays weyn saaraya dadka saboolka ah kuwa laga tiro badan yahay iyo dadka da-da ah iyo weliba kuwa naafada ah wariyaha v o eda craig falakus ayaa warbixintan magaalada houston ee gobolka texas ka soo diray maxamed cabdi sandheere ayaa noo soo jeedinaya
codbixinta lasii sameeyo ka hor xilliga doorashada ayaa ka bilaabatay gobolka texas maalmo yarun kadib markii maxkamadda sare ee maraykanku ay go'aamisay in gobolku codbixiyaasha weydiin karo inay tusaan warqad aqoonsi oo sawir leh si ay codkooda u dhiibtaan guddoomiyaha gobolka texas greg abbott ayaa sheegay in arrintani ay hor joogsan doonto isdabamarinta dhinaca codbixinta tus aqoonsigaaga isdabamarinta codbixintu waa mid jirta waana in la joojiyaa sidee baad ku ogaan kartaa qof codaynaya oon aqoonsi haysan ma garan kartid taasina waa sababta arrintan loogu baahan yahay ayuu yidhi dadka sharcigan taageersan ayaa sheegaya in dalalka dimuqraadiga ee dunida badankoodu ay weydiiyaan warqadda aqoonsiga xilliga codbixinta hase yeeshee kuwa diidan sharcigan ayaa tilmaamay inay jireen dhacdooyin farakutirisa oo la xidhiira isdabamarinta codbixinta doorashada gaar ahaan gobolka texasna arrintu waaba ay ka sii daran tahay iyada oo gobolkaasi laga hor joogsaday dad madow iyo kuwa hisbaanig isugu jira inay codkooda dhiibtaan arrintaas darteedna waxaa loo baahan yahay in la dhiirigeliyo in dadku ay codeeyaan marianela akuna waxay ka tirsan tahay ururka vode riders oo ah hay-ad codbixinta u dooda waxay sheegtay inay jiraan sababo dhowra oo qofku aanu ku heli karaynin warqadda aqoonsiga waxaa jira dad u baahan inay cusboonaysiiyaan warqadahooda aqoonsiga waxaa sidoo kale jira dad kale oo warqadda aqoonsiga markii ugu horraysay u baahan inay qaataan mana haystaan warqado kale oo caddaynaya aqoonsigooda iyo xilligii ay dhasheen labadaba ayay tiri mark jones oo ah macallin ka tirsan jaamacadda rice qaybteeda culumta siyaasadda ayaa sheegay in ilaa nus milyan qof oo reer texasahy ayna haysan waraaqa aqoonsi ay ku codayn karaan kala doorashada keliya ay haystaan waa inay helaan shahaadada uu gobolku bixiyo taasoo caddaynaysa inay codayn karaan shahaadadaasi waxay ku kalifaysaa ilaa iyo shan iyo labaatan dollar waana inay u doontaan waaxda gaadiidka qofkii aan baabuur haysaninna aad bay arrintaasi ugu adag tahay ayuu yidhi jones ayaa sheegay in kaadhka codbixintu aanu wax weyn ka beddeli doonin doorashooyinka waaweyn ee gobollada laakiin waxa uu raad ku yeelan doonaa buu yidhi doorashooyinka maxalliga ah sida kuwa ka dhacaya meelo ka mida magaaladan houston tusaale ahaan david anderson oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo kim og oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa tartan aad isugu dhow ugu jira kursiga xeer ilaaliyaha ee degmada harris ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha doorashada sida ururka texas organizing project ayaa waxa uu keenay dad si isxilqaana uga shaqeeya sidii ay dadku ku heli lahaayeen warqadaha aqoonsiga islamarkaasina dadka geeya goobaha codbixinta laakiinse waxaa lasoo warinayaa in dad badan oo xaq u leh inay codkooda bixiyaan ay ka caajisaan inay codkooda dhiibtaan gobolka texasna waxaa la filayaa in dad ku dhow laba meelood oo saddex meelood oo ah dadka inay codeeyaan xaqa u lehi aanay sannadkan codayn doonin inkastooy weliba haystaan aqoonsigii codbixinta warbixintii wariyaha v o eda creg falax maxamed cabdi sandheere ayaa noo soo koobay halkaad kala socotaana waa v o a washington
markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii sarrifka iyo sicirka waxaa magaalada boosaaso ee nooga soo dirtay wariyaheenna faadime yaasiin jaamac
subax wanaagsan dhegaystayaal qiimaha sarifka doolarka maraykanka ayaa suuqa magaalada boosaaso waxaa boqolka doolar gacanta hore saaka oo khamiisa lagu kala sarifanayaa laba milyan hal boqol iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah iyadoo gacanta dambena lagu kala sarifanayo laba milyan iyo hal boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee ay dadku inta badan isticmaalaan ayaa bariiska nooca alnuur waxa uu loorkiisii magaalada boosaaso ka marayaa labaatan iyo lix doolar sonkorta nooca dubay ayaa loorkeedii waxaa la kala siistanayaa labaatan iyo siddeed doolar burka nooca cumaan waxaa loorkiisii uu marayaa shan iyo labaatan doolar kartoonka baastafiinada ayaa lagu kala iibsanayaa siddeed doolar iyo bar halka makaroonidana sidoo kale lagu kala iibsanayo siddeed doolar iyo bar kartoonka caanaha amista ayaa waxa uu suuqa magaalada boosaaso ka marayaa siddeetan iyo afar doolar halka gasaceedina uu marayo toban iyo afar doolar iyo bar kartoonka saliidda xayaadda ayaa lagu kala iibsanayaa labaatan iyo kow doolar kalluunka nooca oomaarka waaweyn ayaa kartoonkiisii waxaa u suuqa magaalada boosaaso ka maraya konton iyo toddoba doolar sharaabka tuwisti noocyada maangada iyo saytuunka ayaa la kala siisanayaa toddoba doolar iyo bar uumada hillaac ee dalka lagu farsameeyo ayaa kartoonkeedii waxa uu marayaa kow iyo toban doolar iyo bar dhinaca shidaalka ayaa fuustada naaftada ahi waxa ay suuqa magaalada boosaaso ka maraysaa boqol toddobaatan iyo shan doolar halka fuustada batroolka ahna ay ka marayso boqol konton iyo afar doolar barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha maxamed cabdi sandheere ayaa kala sheekaysanaya ciyaarihii ugu dambeeyey maxamuud mascade oo si toosa qadka telefoonka ee magaalada minneabolis ugu jira
waayahay dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington maxamuud masacade ee sidii falastiin ba ay sheegtay khadka si toosa ugu jira maxamuud waxaa socda ciyaarihii kubadda kolayga dalka maraykanka oo toddobaadkan bilaabmay ciyaaro aad kulkulul baa la ciyaaray bal haddii aad nala qabansiisid sheekada
sandheer horta aad baad u mahadsan tahay waxa ay bilowdeen habeen hore oo dabcan xalay aan dhihi karno markaan dalka maraykanka waktigiisa fiirinayno waayo hadda habeen ayaynu ku jirnaa saddex kulan oo keliya ayaa la ciyaaro furitaankii ay ahayd kooxda san antonio sparis oo iyadoo koobka haysata ayaa gurigeeda waxay kula ciyaartay kooxda dallas mavericks oo gobolka texas ka wada tirsan yihiin ciyaartaasi waxaa badisay san antonio laakiin waa laysku riiqday oo hal dhibic oo keliya ayay ku badisay sidoo kale ciyaaryahan coby bryan ayaa markii ugu horreysay muddo sanad oo ciyaaraha dhaawac kaga maqnaa kooxdiisi lakers garoonka dib ugu soo laabtay inkastoo sanadkan kooxdaasi wax fara badan aan laga filaynin haddana waxay ahayd mar kale taageerayaasha lakers inay garoonka ku arkaan ciyaaryahan coby bryan oo muddo toban iyo sideed sana ah ciyaaraha n b a da ciyaaray islamarkaasina kamid ah xidigaha la tilmaamo kuwoodii ugu wanaagsanaa ee ciyaartan ciyaaray inuu kamid yahay marka sidaa ayuu ku bilowday laakiin xilligan aan kula hadlayo sandherow kulamo ayaa soo gabagaboobay qaarna weli waa ay socdaan kuwii ugu xiisaha badnaa haddii aan kula wadaago ee soo gabagaboobay waxaa ka mid ah kooxda indiana basers ayaa philadelphia seventy sixers waxay kaga badisay boqol iyo saddex iyo sagaashan iyo hal kooxda boston celtics boqol labaatan iyo hal dhibic ayay la timid halka brooklyn netis ay keensatay boqol iyo shan dhibic oo sidaa waxaa ku guulaysatay kooxda boston celtics miami head uu ka tegay xidigii ay ku duuli jireen lebron james oo muddada ilaa iyo shanta sana u ciyaarayay labada koobna la qaaday laba marna ciyaaraha finalka keenay ayaa waxaad moodaa kooxdaasi in la islahaa way u dhintin doontaa laakiin kulankii koowaad oo ciyaartay boqol iyo toddoba iyo sagaashan iyo shan dhibcood ayay magaalada aad igala hadlaysha washington wizards kooxdeeda ay kaga badisay iyadoo kulankaasi uu ka dhacayay magaalada miami ee gobolka florida toronto raptors waxay atlanta hawks kaga badisay boqol iyo sagaal halka atlana ay boqol iyo laba dhibcood keensateen memphis grizzlies iyo kooxdaydii minnesota timberwolves oo gobolkan aan kaala hadlayo ka dhisnayd waxaa iyadana lagaga badiyey boqol iyo shan boqol iyo hal ayaa minnesota keensatay wuxuu ah kulankaasi kulan ay labada kooxood isku dhawaayeen oo daqiiqadihii ugu dambeeyey marba dhibic ayaa cid kor maraysay new york nix oo gebi ahaanba isbedel cusubi uu ku yimid sanadkan ciyaaryahankii derek fisher oo isagu sanadkii horeba banooniga ciyaarayay isagu haatan macalin ayuu yahay kooxdaasi nix waxay la ciyaartay gurigeeda ay kula kulantay chicago police waxaana ciyaartaasi isna muddo dhaawac ku maqnaa oo dib usoo laabtay xidiga derrick rose oo kooxda chicago police u ciyaara boqol iyo afar ayaa new york oo gurigeeda ku ciyaaraysa lagu jabsado siddeetan dhibic oo keliya ayay la timid negatis iyo detroit wada ciyaaray sagaa siddeetan iyo sagaal iyo toddobaatan iyo sagaal ayaa negatis ku badisay jazz waa utah jazz iyo houston rockets oo wada kulmana boqol iyo afar dhibic houston ayaa ku badisay halka sagaashan iyo saddex dhibcood ay la timid kooxda utah jazz lakers iyo venakis oo wada ciyaarayana waxaa sarraysa oo haatan qeybtii saddexaad idoo ciyaarta la marayo kooxda venakis sanes toddoba dhibcood sagaashan iyo toddoba dhibcood ayay ku sarraysaa halka lakers ay leedaha toddobaatan iyo laba dhibcood kooxda sacramento kings iyo golden state oo wada ciyaarayana oo qeybtii saddexaad iyaguna maraya konton iyo afar iyo konton iyo saddex ayay kala leeyihiin oo waxaa sarraysa sacramento kings waxaa kala nasanaya oo xilligii nasiinada haatan ku jira kooxaha portland trailblazers iyo oklahoma city tender oo todo oo konton iyo afar dhibic iyo afartan iyo sagaal dhibcood kale oklahoma city tender oo ciyaaryahankii ay ku duulayeen mid kamid a ciyaaryahanada xilligan ugu fiican ciyaarta kubadda koleyga oo la yidhaahdo kevin duran uu ka dhaawacan yahay laakiin waxaad moodaa ciyaaryahanka russell westbrook inuu dusha u ridanayo kooxdan oo haatan labaatan dhibcood in ka badan ayuu qeybta oo ciyaarta la kala nasanayo uu leeyahay waan gartay waan arkaynaa kevin duran oo aada u dhiirigelinaya saaxiibadiisii kale ee garoonka ku jiray dabcan ciyaarahaas kuwa dambena waan la socodsiin doonaa dhegeystayaasheenna aad iyo aad buu mahadsan yahay waryaheena magaalada minneabolis maxamuud mascade oo nala socodsiinayay ciyaarihii ugu dambeeyey ee kubadda koleyga
markana dhegaystayaal kaalmihii suugaanta waa hees cusub oo dhowaan soo baxday ku ogolya cawaale aadan iyo farxiyo kabayar
heestaasay wada qaadayaan fanaaniinta cawaale aadan iyo farxiyo kabayare waxay dhegaystayaal u dambeeyeysay barnaamijkayga aroornimo inta haddii la idhahdo maanta afartaanu kulmi doono anigoo maxamed cabdi falastiin axmed iimaan iyo dhammaan bahda v o idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.